sida aad warkeenaba ku maqlayseen ciidamo cusub oo booliisa ayaa la wareegay xarunta ammaanka xarunta baarlamaanka ee soomaaliya goordhow waxaa shir jaraa-id qabtay guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari qadka telefoonka ee muqdisho waxaa si toose ugu jira waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir adoo noo soo koobaya maxuu ka hadlay guddoomiyaha
guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan wuxuu sheegay in amniga xarunta golaha shacabka ay la wareegeen ciidamo cusub oo uu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay halkaas geyseen lagala qaado ciidamadii arkeeana ee xarunta amnigeeda ka shaqeyn jiray wuxuu sheegay guddoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh cismaan jawaari in laga soo gudbiyey uu ka dhiman yahay hal xildhibaan wuxuu hursaday saklaanshaha mooshinkaasi haddii ay tilmaadeen uu diyaar u yahay inuu dhex fadhiisto xildhibaanada golaha islamarkaana uusha guddoomiyo guddoomiye hooyo koowaad ee baarlamaanka shan sidaasuu galo balse wuxuu arrinka ku aadsa hal xildhibaan inay ka maqan taha marka loo eego tirada loo baahan yahay wuxuu sheegay guddoomiyaha golaha shacabka in haddii lala wareega xarunta golaha shacabka ay dalbanayaan in la helo meel ay ku fur oo ay kaga hadsadaan xaaladda taagan arrinta baarlamaanka isagoo husay in xarunta golaha shacabka hadda ay la wareegeen ciidamo islamarkaana wuxuu ugu yeeray meesha caalamka iyo dadka arrimaha soomaaliya danaynaya in arrintan ay eegaan islamarkaana muhiim ay tahay in la helo meel kale oo xildhibaanadu ay fadhiistaan si horada usii wataan shirkiisa jaraa-id aad wuxuu ugu olaaliyay dhowrista dastuurka wuxuu ku olaaliyey in xukuumadda ra-iisul wasaare khayre ay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka dhasha tilaabadan xukuumaddu ay qaaday ee la xiriirtay xaruntii golaha shacabka lala wareegay wuxuuna ku eedeeyay arrintaas inay si toosa ugu dambeyso xukuumadda soomaaliya oo ay ku dhiibatay in xaruntii golaha shacabka ay la wareegaan ciidamo ay soo dirta xukuumadda soohaalka u dhigay ciidamadii halkaas gacantaya ka shaqeyn jirna hadda lagala wareegay oo hadda gacanta golaha shacabka ay ku jirto xukuumadda sida uu sheegay marka ma la filayaa berri baarlamaanku in uu kulan yeesho ma ka hadlay meesha ay ku shirayaan iyo sida ay u shiri doonaan berri guddoomiyaha
guddoomiyuhu waa uu soo koobo wuxuu sheegay in ay dalbanayaan in la helo meel ay fadhiistaan xildhibaanada golaha shacabka taasoo guddoomiyuhu uu saki jiriyey xaruntii golaha shacabka ay ku shaqeynayeen mar haddii uu dalbaday meel kale la helo marka wuxuu sheegay inay muhiimka in holaha baarlamaanku ay socdaan wuxuu dalbay in mooshinka sharaxaadkiisa la dhamaystiro xildhibaanka kamarkaasuu ku doodayo lagu soo dhamaystiro sidaa darteedna uu diyaar u yahay in baarlamaanku uu go-aan gaaro wuxuu xusay in arrintu aysan ahayd jawaari ay tahay in la rabay baarlamaanka la curyaamiyo wuxuuna ku eedeeyo curyaamintuina xukuumadda ra-iisul wasaare khayre waa mahadsan tahay kaasi waxau ahaa waryaheena magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla oo si toosa qadka telefoonka ugu jiray noogana warbixinayay shir jaraa-id oo goor dhow uu qabtay guddoomiyaha baarlamaanka